Wadayaasha kaxeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo bulshada magaalada Beledweyne ayaa dhib ku qabo isticmaalka wadooyinka magaalada kadib markii ay saameyn u geysteen roobabkii ka da'ay magaalada Beledweyne. Wadooyinkan oo markii hore burbursanaa ayaa xilligaani waxaa qaybo ka mida fadhiistay dhiiqo iyo biyo ka dhashay roobabkii dhowaan da'ay. Qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka iyo bulshada magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Beerula uga warramay saameynta ay kala kulmeen biyaha fadhiya wadooyinka muhiimka ah.
waxaan ka mid ahay darawallada oo gaadiidleyda oo magaalada ah waxaan caqabad weyn ugu hayo oo dhib ku qabnaa waxaa waaye waa jidka Eh, waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka iyo waxaan ka codsanaynaa dowladda hoose inay jidkan naga hagaajiso laamiga ah waxaa waayo waxaa ku jiro burbur ba'an oo saa'ida marka xilliyada roobka la gaaro waxaa dhaco shilal badan oo mootooyinka iyo gawaarida ah sababtoo ah godad ba- godadaa ka dilaacsan waxaana qarinayo biyihii marka waxaan u sheegaa aan ka codsanaynaa maamulka iyo dowladda hoose inay naga hagaajiso jidkan oo laamiga ah kamid ah odayaasha oo oo b- gaadiidka bajaajka wado oo duunkan loo dhiso wadada dhibaataa u qabnaa burbur waxaa dowladda hoos ka codsanayna inay noo dhisaan meelaha rabna waqti laguma tegi karno waqti nagu qaadanaysaa waxaa ka codsanaya inay noo dhisaan wadooyinka dowladda hoose asalaamu calaykum waraxmatullah magacay waa maxamed axmed deerow Een, waxaan ka mid ahay ee, gaadiidleyda ee, ku dhaqan magaalada beledweyne Een, wallaahi runtii dhabaha uu ilaahay kuu diidin waa naga- waa ku dhibaataysannahay xilliyada roobka uguma jirto meelaha laamigii dhammaayo weynaayo hambowlaha ahay laami ma fuulo xaafadaha dhaamo meelaha qaar god waaye roob hadduu da-ana biyaa qarinaa lama arkaayo mararka qaarkood gaadiidka inay ku gadoontaa halis u nahay marka waxaan codsanaynaa in dhabaha nala hagaajiyo haddaana nahay gaadiidleyda Ee, waxaan culays ku qabnaa ama dhibaataan ku qabnaa ee, waddada burburka ah taasoo sababaysa inaan howlaheena shaqo aanan u gaarin si fudud waxaa kaloo caqabad weyn ay ka taagan tahay inay ka dhacaan wadda xumada ka jirto shilal inay abuuraan mararka qaar waxaa dhacaya ga- gawaari xamuul ah iyo bajaajta ama ee, gawaarida yararka inay sameeyaan isku dhac taasoo sababayso burburka waddada ka jirto waxaan ku codsanaynaa ee, cid walba oo garab ka geysan karto hadday noqoto bulshada hadday noqoto maamulka hadday noqoto maamulka dowladda hoose inay iska kaashadaan dhisada wadadan waxay muhiim u tahay bulshada rayidka ayagoo eh, ka faa'iidaysanayo inay ku gaaraan si fudud shaqooyinkooda iyo goobaha ganacsiga waana u istaagaan dadweynaha ku nool gaar ahaan gobolka hiiraan waxaan ka mid ahay ganacsatada bulshada daraawiishta joogto waxaan ku qabnaa dhib aad u weyn xilliyada roobka markii la gaaro ma fahan xilliga roobka markii la gaaro qof qof u tillaabsan karta mala biyihii laamiga marshubiyooyada magaalada beledweyne ka imaado annaga nagu soo butaacaya marka waxaan ka codsanayna dowladda hoose laamigana ay noo dhisto laamiga hadda iska dhaaf aniga gabadhan hadda igu xigto luuqeeda ma mari karo hadduu roob imaado Wadooyinka ku yaala magaalada oo intooda badan burbursan ayaa xilli roobaadka waxaa fadhiisto biyo ka dhasha roobka iyadoo caqabada ay kala kulmaan bulshada iyo wadayaasha gaadiidka Beledweyne.